madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi carabey gudoomiyaha baarlamaanka cali gacal casir iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad intuba waxaa u socda wadahadal bilowday maanta markuu soo degay madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf waxaana ka rajeyneynaa anagu hada rajada aan qabno caawa ah waxaan kusuganaha xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug aan kusuganahay safarkii madaxweynaha dadka kala soo noqdaan kamid ahaa fiicanaan sugayna maadaama ayaga ay shirar kaas kaasa hadda bilaabeen shirku xagee ka socdaa marka hadda caawa wuxuu ka socdaa madaxtooyada cadaadoon kaala hadlaa haddaan ku jiro yaa dhexdhexaadinayay waan ogeyn in xildhibaanadii iyo xubnihii labada gole ee xamar ka tegey oo ka soo baxay galmudug inay ku guuldarayseen arrintaas yaa wada sukeenistooda naxaaf iyo carabey iyo cali gacal
oo dhexdhexaadintooda ayaga arin arrimahooda u madax banaan qorshaha uu madaxweynuhu soo qaatay inuu madax banaan yihiin madaxweynaha ayaana isugu yeero oo qayb qoob uma hadlaya ayagaa hadalkooda socdaa ayagana qaar kamidu kalsooni badan ay muujiyeen maanta garoonka diyaaradaha maydinku soo dhoweeyeen cali gacal iyo madaxweyne ku-xigeenku
maya soo dhaweynta ka qayb ma ayna ahayn oo waxa weeye in mar haddii colaado bilaabatay colaadii isagu madaxweyneha isaga u diyaaraba dadkan dhiile colaadada inuu ka saaro oo uu wada hadalka furo oo uu gogol u dhigo waa oday nabadeed oo dad soomaaliyeed oday nabadeeda waa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug haye marka gooni gooni u arkay caawa mise shir guuday hadda leeyihiin saddexdooda waa goonigoonina waa u arkay shir guudna way yeelanayaan kolla hadalku hadduu bilowday wixii toban saac galabta ka bilowda ilaa hadda waa socdaa wixii kasoo baxaana dib aan idinkaga soo sheegi doono waayahay xildhibaanada galmudug ma way waatay kala qaybsameen laftoodu oo labada dhinac kala raaceen ka waran aragtidooda ay ka qabaan waxaan socda hadda mise midaysan yihin ayagu xildhibaanada galmudug yani kala safashadaas ay kala safteen wax badan ayaa sharciyada lagu tuntay sharciyaduna iyadaa dib looga xisaabtami doonaa annaga xukuumaddu hadday isqabsato baarlamaanka inuu ku kala saaro sharcigu xaq u leeyahay inuu yani xaq uusan sharci ku kala saarin ee ay la kala saftaan yani aniga xildhibaan ahaan uma ana erag wax fiican haddana hadda xagga sharcigay ku dhamaan doontaa guddoonku hadduu mar dhinaceena usoo wareego lasoo fadhiisto fadhigan marka xubnaha baarlamaanka iyo wasiiradu ma ka qayb galayeen caawa iyo galabta oo saddexda mas-uul
maya maya waa keligood madax banaan waa keligood haye goormee laga fishaa marka in wax ka soo baxaan
waa rajo fiican aan leenahay goor waktiga ilaahay ka dhigay noqonaysa annaguse rajo fiican aan sugayna caawa madaxweynuhu isagoo nasan oo wadahadalka bilaabay miya galabta
nafsiino hade waxa weeye waxawaay meel meel nabadeeda lagu nastaa waxawaay inuu nafsiino ku nafto waayo gobol nabadeed oo uu muujiyo inuu nabadda inuu xeeriyo ama u nabadda u diyaariyo inuu tuso caashe maxamuud warsame caashe bayraqo oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo qadka telefoonka ee degmada cadaado iigu warramaysay